kulankan iyo weliba la ka bandhigay xaaladaha awlaada soomaaliyeed ee ku sugayn gaar ahaan sidii lana dagaalamo lahaye baahada iyo nafaqadarada awlaada iyadoo la sheegay intii boqolaal kun awlaada ay wajahayaan nafaqadaro iyo gaajo daroonba ujeedka kulanka lanqobadiyahaydii sidii olola lanka qareemo awlaado lan sameeyey lahaye si lan badbaadiya walina agaasintay hay-adda world vision walina ku qeybgalaya madax kushaal dareertii hay-adaha caalamka iyo ahaan xukuumadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya saalax axmed jaamac oo kulanka hadal dheer kujeedii iyo weliba uusa kuga hadalay dhibaatooyinka iyo la noolyin awlaado soomaaliyeed ee wakhtiga soona nasiib daro ka tilmaamay awlaado jowhar iyo hiiraan kunoola iyo gobolada kale lamidka ah nafaqadaro lahka sheega
mowduucan maanta halkan aynu u joognaa waa mowduuc run ahaantii aad u xanuun badan waa mowduuc culayskiisa leh waa arrin bar madow ku ah bulshaweynta soomaaliya in milyan iyo badh ilaa milyan iyo siddeed boqol oo carruurihii ay nafaqadarro halis u tahay mar walba oynu joogno in shan boqol oo kun ay halis ugu jiraan waxaa la yidhaahdo nafaqadarro xaddhaafa oo halis gelinaysa in labadii carruuraba midkood uu ku jiri karo duruufta la yidhaahdo stanting ama in koristiisu ay istaagto ama wasting waxaan afka farenjiga lagu yidhaahdo oo miisaankii iyo kobacii iyo kornimihii laga filinayay uu ilmahaasi gaadho duruufta ay ubadkaa soomaaliyeed dhallaankaa soomaaliyeed ku sugan yihiin waa duruuf ka turjumaysa aayaha ummadda soomaaliyeed iyo sida ay soomaaliya u ekaan doonto mar haddii jiilalkii dhexli lahaa ee dadkan iyo dalkan sii wadi lahaa ay nafaqadarre halisu yihiin oo maanka aanay ka korayn oo aqoontii kororhsanayn oo jidhkoodii uu daciifayo lagama hadli karo soomaaliyada berri haddii timaantu ay saa tahay dhanka kale u dhig say u dhici kartaa ilmaha jawhar jooga iyo beledweyn in la yidhaahdo cuntaa dibad looga keenaya maxaa suurtogeliyey taa maxaa suurtogeliyey inay ka jabnaato cuntadii dabadda laga keenayay tii gudaha hadda berri waxaa la odhanaya neefka adhigaana aynu ka keenno soo maahae maxay ahayd romaniya caano waa waxa ugu habboonee ilmaha nafaqa siin karta soo maha maarayntii iyo maamulkii waxaan rabaa marka inaan ku soo durko dawladdu say arrintaa u wajahaysa diin cafin waannu ka baxnay agaasime cabdixakiim baa sheegay dagaal waynu ka bixi doonnaa insha allahu oo mintii u dambaysa baynu iskaba raacinayna nimankii al-shabaab ahaa xaaladihii qabaligii laysu dili jiray waynu ka baxnay dowlad federaala baynu samaysannay hadda waxaa la rabaa in kobac dhaqaale u yimaado oo aasaasku uu yahay inta aynan duulin bal horta inaynu dadkeenna daryeelno inta nugul oo shaqada hay-adda sodma ay hayso ee ah ka jawaabidda aynu ka hortag u beddelno wasaaradda beeraha biyaha dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaalaha dadaallada kala duwan ee aan dadka caadiga mala u muuqanayn inay isku xidhan yihiin dadaalladaasoo kala duwan baa qofka soomaaliga aayihiisa berri bedelaya boqolaal kun oo ku mid a awlaado soomaaliyeed yaka adag helitaanka hunguro nafaqo leh iyo sidoo kale daryeelka aasaasiga oo yoonku horayana walbarashada iyo caafimaadka